sawaxankaasi waxuu yimid kadib markii la shaaciyey guusha faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p oo noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo soomaali ah oo ku guulaystay xildhibaannimada gobolka ontario faysal oo ka sharaxnaa xaafada york south weston oo soomaali badan ay degan tahay ayaa helay saddex iyo toban kun afar boqol lix iyo konton cod wuxuuna ka guulaystay laba murashax oo ka kala socotay xisbiyada conservative-ka iyo liberaalka haddaba faysal ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay guusha uu gaaray caawa guusha aan gaarnayna waa mid magaranaysae bilow ah dabcan waxaa iskale guushaas dadka xaafada degan oo soo baxay oo la siiyey codkooda iyo kalsoonidooda waxaan doonaynaa kalsoonidooda iyo maaragtay aaminaada inagu aameen aan u adeegno inaan rabalaabno awoodayada iyo shaqadayada si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweyd inaan u adeegno marka caawa anigu waxay tahay farxad in dadka xaafada iyo kusaboosta degani ay siiyaan kalsooni buuxa xildhibaankooda gobolka ontario ee xaafada iyo kusaboosta soomaali badan oo ku sugnaa hoolka lagu sugayey natiijada ayaa aada ugu farxay guusha faysal dhanka kale waxaa xusid mudan in maxamuud aamin oo ka sharaxnaa xaafadda etobicoga north kana tirsan isla xisbiga n d p uu galay kaalinta labaad isagoo ka sara maray shafiiq kaadiri oo ku dhowaad toban sano xildhibaan ka ahaa xaafadaasi xisbiga progressive conservative ayaa ku guulaystay aqlabiyadda kuraasta baarlamanka halka darkford oo ah madaxa xisbigaasi ee gobolkan uu noqday hogaamiyaha cusub ee gobolkan ontario xisbiga liberaalka oo ku dhowaad shan iyo toban sano ka arriminayay gobolkan ayaa lumiyey konton kursi iyagoo helay toban kursi oo keliya xisbiga n d p oo uu faysal ka tirsan yahay ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee gobolkan xuseen nuur xaaji v o a toronto